فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada ood xiliyadan oo kale ka maqashaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan taariikhda hijiriyaduna waxa ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha tobnaad sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada oo dhanka kale ku astaysan afar iyo tobanka bisha afaraad sannadka labada kun shan iyo labaatanka qodobada dhuuxa waraysiyada aad caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda kuuba oo mar kale ka hadashay dhakhaatiirtii kuubaanka ahaa ee uu maraykanku ku dilay duqayn uu ka fuliyey koonfurta soomaaliya muxuu salka ku hayaa socdaalka uu xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ku tegey magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waraysi ayaad maqli doontaan inshaa allah wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka la baxay somalilan oo weerar afka ah ku qaaday dowladda federaalka mid ka mid ah beeralayda soomaaliyeed oo ka hadlay hagardaamooyinka iyo hay-adaha shisheeye ku hayaan waddanka iyo hababkay u adeegsadaan dhagaraha ay u maleegayaan beeralayda xubnihii caafimaadka iyo wararka caalamkuna kama marna ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada
أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dowladda kuuba ayaa mar kale ka hadashay dhakhaatiirtii kuubaanka ahaa ee uu maraykanku ku dilay duqayn uu ka fuliyey koonfurta soomaaliya qodobkaas iyo kuwo kale waxaad ku dhegaysan doontaan xubinta wararka caalamka waxaana halkan ka soo jeedinaya moxamed ciise waad mahadsan tahay walaalka xasuuqyo hor leh ayay diyaaradaha yuhuudda ka geysteen magaalada khan yuunis ee jiida khaza iyadoo maxaabiist falastiiniyiin ah ay ka soo baxeen xabsiyada maamulka yuhuudda diyaaradaha maamulka yuhuudda oo sii dardargelinaya gumaadkooda ka dhanka ah dadka marasta ah ee reer falastiin ayaa gelinkii dambe ee maanta duqeyn culus ka fuliyey deegaanka qusaaca ee bariga magaalada khan yuunis halkaas oo ay ku beegsadeen quus falastiiniyiin ah oo ku sugnaa teendhadii ay gabaadsanayeen hoygana u ahayd wararka horedhac ah ee tibaaxaya khasaaraha ka dhashay gumaadka cusub ayaa tilmaamaya inay duqeynta ku nafwaayeen ilaa shan xubnood oo ka soo jeeda hal quus iyo labo kale oo dadka deegaanka ah sidoo kalena dadka abriyada ah ee ku dhaawacmay duqeynta ayaa sii cagacageynaya toban qof oo ay carruur iyo dumar ku jiraan mandiqada mawaasi ee dhacda isla khan yuunis waxa ay weriyaasha halkaasi ku sugan soo warinayaan inay martigelisay duqeyn culus oo ay la beegsadeen diyaaradaha maamulka yuhuudda taasi oo dadka ku waxyeeloobay ay sii cagacageynayaan ilaa tobaneeyo dhaawac oo qaarkood laga deerinayo xaaladooda dhinaca kale ilaa toban maxaabiis oo falastiiniyiin ah ayaa ka soo baxay xabsiyada maamulka yuhuudda halkaasi oo ay muddo si xaqdarro ah ugu xirnaayeen kuna wajahayeen nolol khalafsan iyo tacadiyo ay kula kacayeen ciidamada maamulka yuhuudda tobanka maxbuus ee ay maanta yuhuudda ka soo daysay xabsiga ayaa aad looga deerinayaa xaaladooda caafimaad iyagoona wajahaya xanuun nafsi ah iyo kuwo kale oo jireed xafiiska arrimaha maxaabiista ee jiida khaza ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa telegramka waxa uu ku sheegay in maxaabiista ka soo baxday xabsiga maamulka yuhuudda lagu dabiibayo isbitaalka shuhadaa al aqsa ee magaalada deer albalax ee dhacda bartimaha qidaaca dowladda kuuba ayaa maraykanka ku eedeysay beegsashada laba dhakhtar oo kuubaan ah oo diyaaradaha maraykanka ku dileen duqeyn ka dhacday koonfurta soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka kuuba ayaa mar kale maraykanka ku eedeysay inay gacantiisa ku baxeen laba dhakhtar oo u dhashay dalka kuuba kuwaasoo tan iyo sanadkii labada kun sagaaliyo tobanka ku jiray gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka kuuba ayaa qoraal ay soo dhigtay boggeeda rasmiga ah waxay tilmaantay in labadan dhakhtar oo midi haweenay ahayd ku sugnaayeen mandiqada uu maraykanka duqeeyey intii lagu guda jiray sanadkii hore ee labada kun afariyo labaatanka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kuuba ayaa dhankiisa sheegay in xilligan ay ku aadan tahay sanad guuradii lixaad ee kasoo wareegatay afduubkii labada dhakhtar ee kuubaanka ah isagoona adkeeyey in xukuumadooda ay muhiimadda ugu horreyso uga dhigan tahay in la xadido qaabka ay u dhinteen muwaadiniinteeda bayaan horey ugu soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in duqeyn diyaaradaha maraykanka ka geystay guri lagu hayey maxaabiistan oo ku yaala jilib ay dhalisay dhimashada laba dhakhtar oo kasoo jeeda dalka kuuba taliska africom ayaa dhankiisa sheegay inuu baarayo warkaas ugu dambeyntii dowladda aljeeriya ayaa dalkeeda ka ceerisay diblomaasiyiin udhashay gashay dalka faransiiska wararka inaga soo gaaraya dalka aljeeriya ayaa ku waramaya in dalkaasi maanta laga eriyey diblomaasiyiin faransiis ah oo ka shaqaynayay safaaradda ay ku leeyihiin dalkaas kadib khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay aljeeriya iyo baariis diblomaasiyiintan oo tiradoodu gaarayso ilaa laba iyo toban diblomaasi ayaa lagu amray afartan iyo siddeed saacadood gudahood uga baxaan dalkaas kadib markii baariis ay xirtay laba diblomaasi oo u dhashay dalka aljeeriya si kastaba ha ahaatee waxaa cirka isku sii shareeraya xiisada u dhexaysa dowladaha faransiiska iyo aljeeriya iyadoo xiriirka jilicsan ee labadaasi dal uu qarka u saaran yahay inuu burburo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka dhuuxa waraysyada wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka la baxay somalilan ayaa weerar afka ah ku qaaday dowladda federaalka cabduraxmaan daahir oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka la baxay somalilan ayaa sheegay in dowladda federaalku tahay xukuumad musuq maasuq ka shaqaysa wuxuu intaasi ku daray in warqaddii uu dhowaan u diray maraykanka ee uu xasan sheekh ku bixiyey dekedo ay ka mid tahay tan berbera uu maraykanku la yaabay una aragtay xukuumadda washington in caqligooda lagu ciyaarayo dhanka kale socdaalka uu xamse cabdi barre ku tegey magaalada laascaanood ayuu ku tilmaamay mid nafis siyaasadeed lagu raadinayo
wallahi runtaasi fashilaad aada u weyn bay ahayd dalalka maraykanka warqadda u soo dirayna he insulted intelligence-kooga caqligooda inuu iyuu iyuu ku ciyaaray aad baana looga xanaaqay runtii waayo nin la og yahay xaaladiisu halkay ku sugan tahay oo wadooyinkii xamar soo gelayo dhan la kaantaroolo oo labadii jeere u dambeysay lagu asaasineed garayn gaadhay xamar dhexdeeda oo la og yahay kaantaroolkiisii inta uu joogo ee au xukunkiisaba ah oo adduunyadu ka dheragsan tahay oo ka sheekaynaya waxaan bixinayaa berbera waraaqihii ciidamo ma furin waa lala yaabay waana ka hadleen niman badan oo siyaasiyiina ka hadlay waxaa ka hadlay niman badan oo foreign policyga maraykanka ka hadlay markii aan joognayna intaan la kulanayna aad bay ula yaabeen runtii markaa waxaan is odhan karaa isagaa damage isku sii geystay dadkana caqligooda inuu ku ciyaaraya u arkeen marka wax au soo kordhiya male adduunyaduna way ka dheragsan tahay waxaa haddii waraaqa au diro iyo hadduu adduunyada u dirana uu soomalilan bolosigaasi dhowr iyo soddon sannadood buu soo shaqeeyey waqtigii au soo shaqeynaya wuu dhammaaday adduunyadana waxaa kama iibin karo marka cid soomaalilagaa ka warwareegi karta iyo cid waraaqa saacadan dirdirta sheekadaas way soo dhammaatay nafis siyaasadeedna noqon mayso laascaanoodoo la tagayiyo wax dowladda iyo dowladda xasan sheekh waxooda iyo caqligooda iyo garaadkoogu intuu yahayn bay adduunka usoo bandhigeen caalamka o dhan waa la yaabanyahay waxaanay runtii ay sii xaqiijiyeen fikirkii aanu u sheegaynay adduunyada een hadda maraykan kala hadalnay een wadamada adduunka o dhan kala hadalnay ee ay tahay xukuumad dad iyo dal iyo waxba midnaba ina ka shaqayso aan doonayn laakiin qadiyadoodu tahay somalilan sida yayna waxu hagaagin iyo somalilan yaan la aqoonsanin xukuumad gebigeeguba corrupted ah oo burbur iyo dhibaato un ka shaqaynaysa intii aan sheegayna caalamka inuu nala qaato
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag weli waxaad degaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada oo aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan muxuu salka ku hayaa socdaalka uu xamse cabdi barre ku tegey magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool cabdulaahi faarax kufridiid oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan wuxuu kaga warramay waxa uu salka ku hayo socdaalka xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka kaasoo tegey magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waraysigan waxaa kufridiid la yeeshay wariyahayna mubaarak cumar
waa tahay nabadoon kufridiid marka hore kusoo dhawo warbaahinta islaamiga alfurqaan nabadoon waxaad og tahay in ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre uu dhowaan safar ku tegey magaalada lascaanood ee xarunta gobolka sool muxuu kaga dhigan yahay safarka xamse cabdi barre horta adeer horta marka hore waxaa dhibaato ah meelka dhac nugu ah soomaaliya dowlad bay leedahay ra-iisul wasaaraha xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha iyo xasan baa madaxweynaha iyo soomaaliya dowlad leh ummadda soomaaliyeed waxay uga dhigan tahay meel ka dhac aad iyo aad u weyn waayo dalkayagii cadow baa haystoo qabsadoo kusoo duulay dad marka cadow kusoo duulay oo dalkoodii iyo diintoodii iyo dadkoodii aan wax loo bixinaya la arag dowlad bay leeyihiin in la dhaho maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay gef iyo iyo iyo iyo duulaanka wax ka dhigan oo waxyeellaa ayay ka dhigan tahay qof adiga ku dilaya in lagu yidhaahdo waa waa waa kii adiga ku hagaajinayay la soco isagaa dowladku isagaa madax waxa weeye waa meel ka dhacaad iyo aad u weyn inaan kelmaddaas dadka dad kale nama yidhaahdaan dowlad baad leedahay qofkii annaga cadowga iyaga noo ah iyo kuwana qabsaday ayaan odhanaya soomaaliya dowlad bay leedahay marka waxa weeye haddaan usoo dhaadhaco adeer su-aashana waxa weeye nimankaasu waa niman cadowgu jaranjar u ah ay dalka ku qabsadeen weeye meesha uu aaday laba nuqdo uu aaday horta waa madhe dadkii xaqudirirka ahaa ayaa ku soo dhowaaday madax qarsi u aaday waxaa aad iyo aad inay inta meel kala tagaan sida hadda kuwa caddaanka u carareen nairobi iyo u tageen dhulkaas oo ay meesha ku balaayo sugayaan oo isleeyihiin haddii xamar lagu habsadayayadaan ku le'an ayaga waa lagu reebay meesha ee xamse iyo iyo iyo iyo garguurte sii joogaa la yidhi annaga xaggan sii tegayne marka waxa weeye madax qarsi inuu buu u aaday noqdada koowaad oo wuxuu isleeyahay caawa waxaa loo soo sheegayaa inay dadkii xaqudirirka ahaa iridda u taagan yihiin wuuna ogyaha oo ka warqabaa warcaaw inta lagugu habsan lahaa laba hameen xaaladusay noqoto balabaan xaggaa jir taas waa u tahay horta mideeda kale dadkan waxaa loo soo diray ummadda soomaaliyeed inay baabi'iyaan hadda ka hor baa waxaa yidhi ninka la yidhaahdo garguurte baa wuxuu yidhi laba sano oo ay shaqaynaysay buu yidhi dowladda uu hogaamiyo ee ninka la yidhahdo xamse cabdi barre wixii ay qabteen waa sadar waa sadar muuqda su-aal ka dhan buu yidhi macnaha maxaa weeye macnaheedu wuxuu ula jeedaa dadka uu la hadlayaa ma aha ummadda soomaaliyeed wuxuu la hadlayaa dadka soo dirsaday si fiican baanu soomaaliya u burburinay si fiican baanu diinteeda ugu ciyaarnay si fiican baanu hantidu si fiican baanu dadkii u faqiirinay si fiican baanu u barakacinay si fiican baanu dhiig uga daadinay si oka hadalka taasuu ula jeedaaye ulama jeedo soomaaliya iyo dowladda xasan ee hogaamiyo ninka la yidhaahdo dowladda xamse wax wanaagsan bay qabatay annaga nama leh waayo hadduu sidaa ula jeedo wax qabtu na tusi lahaa sow maaha marka waxa weeye baabaa ummadda soomaaliyeed baa lagala soo ballamay loona keensaday meesha marka intuu dadkii muqdisho joogay waxa aad ogtihiin ku sameeyey oo dadkii masaakiinta guryahoodii xabaarihii qufay maxaan ku idhaahaa dalkii oo dhan iibiyey ummadda dhiiggeedii fakhraah iyo dadkii masaakiinta muqdisho ku oo asagu sida khaaska uga dhashay muqdisho inuu inuu inuu u diro meesha la yidhaahdo oo yidhahaa laascaano baan wax u qabanayaa maya hadda wuxuu u tegay oo u aaday inuu ummadda soomaaliyeedna hagadaamadaasna soo geysto kuna soo madax qarsado lama hameen inta lagu habsan lahaa labadaas nuqdu uu aaday marka waxa weeye su-aashii sidaasaan uga jawaabay ahayd xamse muxuu u aaday jawaabteedii adeer intaasay ku filan baan u malaynayaa xamse cabdibarre waxa uu sheegay in mashaariic horumarineed uu qabanayo bulshada reer laascaanood iyadoo aan ognahay in reer muqdisho ay wajahayaan xaalado kala duwan oo ay ka mid tahay dhulboobka iyo dhibaatooyin kale ay la nool yihiin bulshadaasi makulu tahay in wax u soo kordhinayo bulshada ma dhacayso sababtu waxay tahay waxa inoo muuqda wuxuu muqdisho u qaban waaya miyuu laascaano u qabanaya muqdisho imise gobol baa laascaano se imise gobol baa ka sokaysa galgaduud baa ka sokaysa hiiraan baa kaso waxaa ka sokaysa meesha la yidhaahdo shabeellada dhexe hiiraan galgaduud meesha la yidhaahdo bay meesha la yidhaahdo bakool imise gobol baa ka sokaysa tiro ma laha sababtu u aaday laascaano laascaano maxay tahay ma ma hadduu wax u qabanaya intaasoo gobol baa ka sokaysa ma waxu qabto mu ayaga tago baydhabo waa tani muu tago macnuhu maaha sidaas macnuhu saas maaha umana tegin inuu inuu laascaanana mashaariic kama fulinaya mashaariicda uu sheegayaa iyo waxbaan idiin qabanayna waydan laynaynaabay ka dhiganta waydan baabi'inaynabay ka dhiganta waa kelmaddaan hadda ka hadlayey oo xamse uu yidhi ninka la yidhaahdo garguurta siday u dhigan tahay tanina u dhigan tahay waa sidaa weeye ummadda soomaaliya waa inay ku baraarugtaa ogaataa dadkani inay in waan waan waan u jeednaa horta inuu soo nasiib darro maaha wax annaga noo muuqda siday u dhacayaan iyo macnaha ay yihiin noo muuqda inaanu ku lugoono afar iyo labaatanka sac wax kale ka dhigno horta soo nasiib darro naguma aha wax kale waxay noo muuqday wuxuu yihiin maaha wax kale waa cadowga koowaad weeye cadowga kan ayuu u shaqaynaya waad ku garateen oo waad aragteenoo ummadda soomaaliyeed diyarada haddii lagu xaawro waa ka xunay dhihi maayo markii dad shisheeyaha iyo gaalada la laayana tacsiibuu diraya hal gabar hadday ka dhamato tacsiu dira intuu wuxuu sameeyey iyo gaalada iyo dadka weliba soomaaliya gudaheeda oo la isku haysto dadki wax iska celinayay dadkii kaga dhintay gaaladii soo duushay wuxuu u sameeyeynayna waa arkayn marka se u dhihi karaa waa madaxweynihii soomaaliya matalayay waa meel ka dhac waa waxaan laga fiirsan inaanu inaanu nidhaahno qaadanno waa dowladda soomaaliya una cintiraafno idaacaduhuna uga hadlaan meediyadu dadka afkiisa uga hadlo waa waa madaxweyne soomaaliyeed ama marka waxa weeye laascaano waa gooyey sida uu u kala gooyeen baydhabo iyo ay u kala jareen aalta jubba waqooyi sidaa loo kala goboleeyaa haddana laga dhigay mid kale saasuu u tegay gaaladaana u dirdhay waana soo qabtay shaqada mashaariicda uu sheegayaana waa goyntaa iyo baaba'aas u geeyey meesha waa ka adeen waa tahay nabadweyne gabagabadii een maxaad u baaqaysaa ummadda soomaaliyeed si gaar ah bulshada ku nool magaalada lascaanood ninkii siday sooriya baa la yidhi sooriyo ninkii siday saluugay kan loo sida maxaad u malayn war dadkii uu la joogay wuxuu ku samaynaya waad ujeedaan laascaanoy iya laascaanoy miyaydan ka hoos bixi waad ujeedaan dadkii xamar wuxuu ku samaynayay hooyooyinkiis iyo dadka uu ka dhashay buu baabi'inaya wiilashii soomaaliyeed buu dabka ku shubaya dadkiibuu barakacinaya wax alla wixii wax alla wixii ummadda hagardaamo u ah wax ka dhimani ma jiraan wax kasta waa dhammaystire oo ummadda dhibaatadeeda qarannimadii iyo sharaftii ummadda ku tuntay haybadayadii iyo haykalkii ummadda soomaaliyeed buu baabi'iyey war waad u jeedaane ma sideenu khayr uga fili karraa horta ama laascaana ahaada ama gaalkacya ahaadee ama xamar ahaadee war sowgaf nuguma aha inaanu nidhaahno cadowgaana cadowgu dul saaran yahay oo waxa ina ku samaynaya inaynu nidhaahno waa waa soomaaliyuu matalaa oo waa madaxdii soomaaliya war hay- sharaftii wax kasta waxaa ka xanuun badan annagu waxaanu nahay dad waxaanu ahaan jiray dad soo jira oo jira haddaan dawlad ahayn iyo haddaanaan dawlad ahaynba dad la yaqaan oo jiraan nahay wo- dad la yaqaan baanu nahay dad la a- aqoonsi leh baanu nahay britokoolka waddanku baabi'iyey bal u fiirso ba- wa- britokoolka dalku baabi'iyey aqoonsiga waddanka oo dhan buu baabi'iyey haykalkiisa sharaftii oo dhan buu ku tuntay y- yaa la baabi'iyey taasuna waxa weeye waa duulaanka gaalada qayb ka mida weeye marka ma- inaanu nidhaahno mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baan ku celiye wax badan baa layga maqlay war adeer miyaynan ahayn arrinta tanu arrinta aynu ka dagaalami lahayn war intaynaan meel kala aadin ummadda soomaaliyeedey war waad aragtaan waxa layna ku samaynaye war war war suurtagal ma aha intuu xamar waxaa ku sameeyey haddaynu maanta cadaaladda aadno oo cadaalad iyo run u hadalno xasan wax ummadda soomaaliyeed u qabtay yaa sheegi kara ma jirto car qofka ii sheega war kun shan kun iyo shan boqol oo jifyada uu ka dhashay ah iyo ayuu barakiciyey oo oo dekada ka saaray oo wuxuu shaqadii siiyey shisheeye wiishashkii turkiga ayuu ayuu siiyey wuxuu yidhi ka shaqaysta ayagiina bannaanka u saaray oo maanta qof qof meel ku sheega aanu jirin waa shan kun iyo shan boqol oo qof qofka filan karaa inuu ummad kale wax u qabanaya yaa weeye markuu leeyahay anigu s- dadka ila dhashoo dhan waxbaan siinayaa Ug- hadalkaas yaan ha u qaadanina dadka hadda dhalasho ahaan u xigow ha u qaadanina inuu idiin rooyahay waa idan baabi'inaya Ma hadalku ku hadlaana waa dhagar ficilku qabtaana waa dhagar waa waxyeello iyo daqar weeye marka waxa weeye inaynu inaynu khayr ka filno intaasoo hadal waxaan u- u fa- u maray soomaaliyey inaynu nidhaahno dowlad baa soomaaliya ka dhisan inaan taas darteed baan u idhi yaynaan odhan soomaaliya soomaaliya ciddii allaaliya ciddii maantay dalkeenna boobtaa nin walba caloosha ku qabso bugtiinna ku qora taariikhda ku qora waa qaan sheeganayna annagu biyoguray noqon mayno adduunku intuu jiro waa jiraynaa maalin walba waxbaa taagan cid allaaliya ciddii waddankeenna boobta meel bay noogu qoranta waa ka daba tegaynaa waana ka argoosanaynaa cid adduunka ciidda korkeeda soomaaliya gudaheeda laga waayayaa ma jirto meel unbaanu isaga soo bixi dowlad aanaan aanaan qaan ku lahayn ma jirto dowladda aan qaan ku lehna waa u sheegan doonaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ummadda soomaaliyeed waxaan idin leeyahay iyaynaan khayr ka filin marka waxa weeye soomaalina intaasaan idin leeyahay walaalayaalow ha la baraarugo ha la kaco oo waxa weeye waxaan waxa naga dulqaadi karaa waa dagaal dagaalkana isaga ha loo hormariyo asaga ha loo hormariyo ayaga waxa dowladda sheeganaya ha loo hormariyo ha la laayo cid allaale iyo ciddii tiraa soomaaliya dowlad linana qof kastoo soomaaliya oo dagaal ka xiga arrintaas wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag dhuuxa waraysiyada ayaan weli ku guda jirnaa waxaadna markan ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka doctor maslax ayaa halkan ka soo jeedinaya أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم xalaqadeena caa waxaan ku qaadan doonaa ee, baamiyaha waa khudaar cagaaran wuxuuna ka mid yahay khudaarta cagaaran oo green vegetables-ka la yidhaahdo cilmiyanna waxaa loo yaqaanaa baamiye wuxuuna ka tirsan yahay qoyska loo yaqaano malo waxaana si weyn loogu qiimeeyaa dhadhankeeda dhexdhexaadka ah iyo dareenka u gaarka ah qaabka baamiyaha badanaa waa dheer oo dhuuban waxayna ka kooban yihiin abuur yaryar marka la kariyo waxay soo saaraan maado xabag leh oo dabiici ah oo inta badan loo isticmaalo in lagu dhumciyo maraqyada iyo dheriga la kariyo inta waa lagu dhumiyaa baamiyaha waa maado kala duwan oo loo isticmaali karo siyaabo badan sida in la kariyo in la shiilo in la dubo ama xataa la basbaaso baamiyaha wuxuu leeyahay nafaqooyin aad iyo aad u tiro badan muhiimad badan u leh jirka bani aadamka aan lasoo koobi karin faytamiinaadka ku jira baamiyaha ayaa ka mid ah vitamin a waxaa kaloo ku jira vitamin c vitamin k folate ama vitamin b nine iyo vitamin b c intaba waa laga helaa macdinta laga helaa ayaa ka mid ah baamiyaha magnesium calcium iron potassium zing iyo cobar intaasoo maado oo waxaa laga helaa macdin ayaa laga helaa haddaba marka faa'iidooyinka uu leeyahay baamiyaha aad iyo aad bay u tiro badan yihiin waan soo koobaynaa faa'iidooyinka uu leeyahay baamiyaha waxaa ugu horeeya hagaajinta dheefshiidka waxaa ku jira maadada faiberka oo badan ayaa ku jira waxa uu kor u qaadaa dheefshiidka caafimaadka qaba wuxuuna ka hortagaa caloolo fadhiga ayuu ka hortagaa qodobka labaad wuxuu hoos u dhigaa miisaanka qofka dadka caycaylan ayuu hoos u dhigaa qodobka saddexaad wuxuu u fiican yahay dadka dhiig la-aanta wuxuuna ka hortagaa cudurada ku dhaca dhiiga cas qodobka afaraad wuxuu u fiican yahay cudurada ku dhaca wadnaha qodobka shanaad wuxuu ka hortagaa gaaska caloosha ayuu ka hortagaa wuuna u fiican yahay qodobka lixaad wuxuu taageeraa caafimaadka wadnaha wuxuu leeyahay maadooyin badan caafimaadka wadnaha u fiican baamiyaha wuxuu caawiyaa nidaamka heerarka kolesteroolka iyagoo hoos u dhigaya khataraha cudurada wadnaha qodobka toddobaad wuxuu leeyahay vitamin k maadooyin badan oo markaasi xinjireeya oo dhiigga ka caawiya dadka dhiigga xinjirta oo kala qaba inuu markaasi ka caawiyo wax badan oo ka mid ah qodobka sideedaad wuxuu u fiican yahay haweenka uurka leh waxaa ku jira folic acid oo tiro badan ayaa ku jira qodobka sagaalaad wuxuu xoojiyaa difaaca jirka vitamin c iyo antioxidant badan ayaa ku jira baamiyaha waxay xoojiyaan marka xabka difaaca jirka oo la dagaalama caabugyada iyo cudurada soo weerara jirka bani aadamka wuxuu kor u qaadaa caafimaadka maqaarka vitamino iyo maadooyin badan ayaa ku jira baamiyaha wuxuuna gacan ka geysan karaa maqaarka dhaldhalaalidda oo caafimaadka qaba intaba qodobka kow iyo tobnaad wuxuu u fiican yahay caloolo fadhiga sababta waxaan soo sheegnay inay ku jiraan maadooyin badan oo duf leh oo jirka wax badan socsiiya caloosha qodobka labiyo tobnaad wuxuu u fiican yahay dadka sokorta qaba khaasatan dadka sokorta ay bilowga ku tahay ama ay rabto inay hadda soo gasho loo yaqaano brediabetic dadkaas marka sokorta isaga cabsi qaba ama laga yaaba inay hadda ay soo atakayso markaa ay soo bilbilaabayso weerarkeeda dadkaas waxaa lagula tal inay baamiyaha aad u isticmaalaan aad iyo aad ayay ugu fiican tahay qodobka saddex iyo tobnaad waxay yaraystaa kolesteroolka noociisa l d l-ka loo yaqaano ayay hoos u dhigtaa iyadoo ay dhufin badan kasoo dhuufto beerka islamarkaasna banaanka usoo saarto qodobka afar iyo tobnaad waxay u fiican tahay hamiyarida ama dadka dareenyarida ka sheegta xagga dareenka ragga iyo haweenka intaba aad iyo aad ayay u fiican tahay qodobka shan iyo tobnaad wuxuu yareeyaa khataraha kansarka ku dhaca jirka bani aadamka iyo burooyinka ayuu yareeyaa baamiyaha waxaa ku jira maadada loo yaqaano lactin ayaa ku jirta saas daraaddeed wax badan oo cudurada jirka ku dhaca kansarka iyo burooyinka ayuu hoos u dhigaa sidoo kale qodobka lix iyo tobnaad wuxuu u fiican yahay cudurada kalagoosyada ku dhaca waxaa ku jirta maado oo kalagoosyada u fiican oo dhardhareer bixisa dheecaano bixisa kalagooska u fiican in badan oo ka mid ah marka dadka jilbaha kalagoosyada laga haayo aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay baamiyaha qodobka toddobiyo tobnaad wuxuu u fiican yahay dheefshiidka ama beerka iyo xibnaha uur ku jirta ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay isticmaalkiisa qodobka sideed tobnaad wuxuu u fiican yahay unugyada naasaha kansarka ku dhaca iyo burooyinka kansarka naasaha gala ayuu si gaara u fiican yahay haweenka ka cawda xanuunada ku dhaca naasaha ama isaga qaba unugyada naasaha inay dhibaatooyin ay ka jiraan ama burooyinka badan ama abseska badan ama baxdinta badan ay naasaha kaga bahaan uu kusoo noqnoqda waxaa lagula talina inay baamiyaha si fiican ay u isticmaalaan sida loo isticmaalana waa sheegi doona insha allahu tacaala qodobka sagaaliyo tobnaad wuxuu u fiican yahay ka hortaga dhiigbaha wuxuu bixiyaa vitamin k dhiigga ayuu xinjireeyaa saas daraaddeed marka isticmaalkiisa marka waxaan ka helaynaa xinjirow badan ayaan ka helaynaa dhiigga ayuu xinjir siiya saas daraaddeed marka dadka isaga cabsi qaba dhiigbaxa inuu ku dhaco waxay isticmaalayaan maadooyin badan oo ka mid ah baamiyaha ayay isticmaalayaan sida loo isticmaalo marka baamiyaha isticmaalkiisa ayaan halkan ku sheegi doonaa marka ugu horeysa soo qaado afar ilaa iyo shan xabo oo baamiya ah kadib nadiifi dhaq biyo nadiif ah ku dhaq jarjar kadib markaad jarjartid kadib hal galaas oo biyo ah ayaad ku daraysaa sidaas ayaan u isticmaali kartaa biyaha ayaad ku daraysaa meel ayaad la dhigaysaa way isku milmaayaan waxaa la rabaa inay isku milmaan ay isku jarjarmaan muddo sideed saacadood ah ayay meel yaalayaan si ay isugu milmaan ninkii farantijeer haystana wuxuu gashan karaa farantijeerkiisa kii aan haysanna sideeddaa saacadood meel ayuu dhigayaa kadib sideed saacadood kadib marka iyagoo isku milmay ayuu qofka cabayaa oo si toos ah subxii asoo baahan oo wax cunto ah cunin ayuu asiga ku horumarinaya caloosha sidaas ayaa loo isticmaali karaa insha allahu tacaala ee tirada marka la isticmaalayo waa afar ilaa iyo shan xabo maalintii qofka inuu isticmaalo ninkii rabo dhadhanka oo baamiyaha xoogaha uu ku noqdo qareer ama uusan cabi karinna wuxuu ku darsan karaa qaado malab ah ama liin ayuu ku darsan karaa intaba wuu samayn karaa aad iyo aad ayaa umahadsantihin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم gebagabada iyo gunta barnaamijka dhuuxawraysiyada ayaan isla soo gaarnay markanna waa mid ka mid ah beeralayda soomaaliyeed oo ka hadlaya hagardaamooyinka ay hay-adaha shisheeye ku hayaan waddanka iyo hababkay u adeegsadaan dhagaaraha ay u maleegayaan beeralayda cabduraxmaan sabriye oo ka mid ah beeralayda soomaaliyeed ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta kaga hadlay hagardaamada ay hay-adaha shisheeye u maleegayaan dadka tacabka ku howlan wuxuu daaha ka rogay shirqoollo badan oo ay hay-adaha shisheeye u dhigaan dadka beeralayda ah si ay dabinkooda ugu soo dhacaan
ilaa had caqabada ugu weyn aan islaya maanta beeraleyda waa haysta igaba soo qaat nin aan beeraleyn aan ahay caqabada ugu weyn ee maxaa la yirahdaa aniga aan beeraleyda ku dhex arko ama aan anigu isku arko waa shaqaala la-aan shaqaala la-aantuna waa wax la keena ma aqaano hay-adaha qaar dhibaatooyinka soomaaliya ku hayaan wadan adduunka lagu hayo inuu jiro uma malinayo hay-adaha burburka beeraleyda aan iraahday burburka hay-adaha ay u geysteen beeraleyda soomaaliyadana ma jiraan wax u geysta dhibka ugu weyn ee beeraleyda maanta haysato mid hay-adu keenta waa laba qodobba oo u saameeyaan waa qodobe dadkii miyiga inta badan ayuu kusoo barbaaray beeraha kusoo dhex karay oo dhalinyarada ahaa hay-adu hadda waxay sameyn waa u tagayaan waxaa la leeyahay tusaalehaan qoys lix qof ka kooban loo tagaa waxaa lasoo wareysanaa baahiyihiina dhadha waxyaaba badan lasoo weydiinaa kadib waxaa la sameynaa qoyska oo lix qof ka kooban ayaa laba qof laga qoraa tusaale laba qof oo sideetan dolar noqona laba qof oo sideetan dolar ah oo beer ka shaqaysanaya oo fasal ku xisaabtamaya oo degan jowhar banaankeeda tusaale ahaan ama balcad baadiyaheeda ama abgoy baadiyaheeda ama baydha baadiyaheeda oo sanadkaas masaga soo saari jira ayaa waxaa la leeyahay min sideetan dolar laidinsiiya waa boqol lixdan dolar waxay helayaan boqol iyo lixdan dolar ayaa qoyskaasu helaa bil kasta oo qarashna maxaa la yirahda uusan meel uga bixin expensive male beer iyo rifaadkeed male iyo howlaheed gurigiisa soo iska jooga ama ha shaqeeya ama yuusan shaqeyn waxay soo qaadanaya maxaa dhaca marka waxaa ka dhashay in mashaariic waali ah oo hay-adu ay baxshaan intay yimaadaan oo wadanka saas lagu qaybsho dhalinyaradii iyo dadkii maxaa beeraha ka shaqeynaya gebigood ay soo wada baxaan hadda waxa kaa magaalada ku yaalaad aragta dadkaas bilaashuma joogaan dad maxaa waye dhaqaala la siiyo xumaanaha ka dhalatay fuxsh oo qofka ninkan dhalinyarada ah ee shaqo u bartay ee gurigiis lagu bilayo ee jooga isago energy badan aa gala enerjigaas waa inuu isticmaalo si khaldan u isticmaala amni daraa ka dhalatay xumaan badanoo waxaa jirta hadda aan bablic u sheegi karin oo subxaan allah wax kaamamka ka jira ma aamini kartid dadkaas marka waa dad shaqa lahaa iyagu beeraleyda u shaqeynayay ama ayagu shaqaysanayay lacagaa la siiyaa intuu joogaa meesha waxaa ka dhalatay waxsoo saarka wadanka in hoos u dhaco waxaa ka dhalatay meeshii cooryaamin dhalinyarada lagu sameynayo wax ugu daranoo ku dhashan kuusheega kasii dhasha oo qeyb ka mid ah hay-ado dhibaatooyinka wadanka u geystana waxaa jira abuuro anagaan haysanay oo asal ah oo soomaalidu ay lahayd oo soomaalida lagu yiqiina abuurkaas soomaalida mid wadanku leey ahaa waa beere mar allaal markay kuu soo go-o fasal ee abuurkaas aada hesho ama dalagii aada heshay dalaga miraa weli kusii dhex jiro mirahaas laba qeyb inta loo saaraa qeybna ayada waa la cuni jiray qeybna fasalka soo socda si aad u beerataa la keedin jira hadda hay-adaa yimid beeraleya loo tagaa waxaa laleeya abuuraa la idin siinaa abuurkaas beeraleyda la siinaayo waa abuur laga keena tusaale ahaan kenya maxaa wadamo dibadda un laga keena isaga oo kambaniyo waaweyn oo yuhuuddu ay leedaha soo saaran waxaa la sameynaya marka abuurka marka la keeno abuurka qaabka u samaysan yahay ayaa wuxuu yahay hadda waa beerane markaad beerto si fiican oon cadina kugu soo baxaa laakiin tusaale ahaan qara markaad beerto qarahaas mirtiis qara aada u macaana kuu soo baxa laakiin mirtiisa dib intuu beerto kuma soo dhalanayso qoyskan beeraleyda marka waa loo tagaa waxaa la leeyahay abuuradan la idin siina abuur saddex sano ku filan la siina qofkan saddexdaas sano abuurkan oo baakad ku jira u isticmaalaa fasalkan kii waa ka baxayay abuur kale haddana yimid abuurkaas kale markuu yimaado waxaa la yidhaahdaa wuxuu sameynaa waa iska tuuraa baakadkan mid ku jiro haddana beeraya meesha waxaa ka dhalatay saddex sano qofku markuu saas ay ku socdaan abuurkii hore ee soomaalidu laheyd ee la keedin jiray waa dhamaad horta waa bax automatic waxaa yimid abuur anaga aanan lahayn meel uu ka mid aanan la garanaynin hadhowtina aad ku qasban tahay haddii uu kan kaa dhamaado inaad dibadda aaddo ee dibadda aad kasoo iibsato kuwaalatina aanan ku gaaraynin kii hore soomaalida waxyaabaha marka dadka lagu soo jiito waxaa ka mid ah abuurkan maadaamaan dibdaba loo beerin markan koowaad aad beerta si aan caadina kugu soo baxaa meesha kan soomaalida ka soo saari jirtay tusaalehaan hektarkii kun kiilo kan waxaa laga yaabaa laba kun inaad kasoo saarto laakiin caqabaddu maxay tahay hadhowta abuurkiisa waxaa u baahan tahay inaad laabato dibadda aad aaddo marka qofkan beeraleyda ah marka uu saddex sano oo isku xigto uusan abuurkiisa hore uusa kaydin oo abuur dowladdan hay-adu ay siinays waxay noqonaysaa kii hore aad olin la waayaba fasal kastana saas lagu sii wado hadda su-aal adigaan ku weydiiyo taariikhdaada iyo dib aan u celino labada kun iyo labada kun iyo shantii wakhtigaasaan sagaashameydaan aadno goormee kugu dambeysay qarihii macaanka badnaa ee haddana kaadi marka aad cunto hadeertan islamarkaas sula aadayso soo kaadinaysa goorme u dambeysay qarahaas goormee kugu dambeysa qarihii dhaqaatiirta infectionka si loo daaway dadka ay qori jirta goormee kugu dambeysa qarihii kaadiisa aawadiis caruurta laga celi jiray habeenka inay cunaan si habeenka isugu kaadin goormee kugu dambeysay riixaanta wadooyinka kasoo carfi jirta markaad mare goormee u dambeysay basasha gabdhuhu markay maxaa la yidhaahdaa jarjarayaan oo ilinta ka keeni jirta basashii hore haddii aad hadda xasuusato jikadii maxaa la yidhahda basal lagu jaro inaa gasha adkeed marka qaar ilinay kaa keenaysa goorma u dambeysa basbaaska goorma u dambeysay gacanta adiga maxaa la yidhahda aad ku taabato aadan kuwiisa qaadan karin oo indhuhu ka xanuunayeen waxaasoo dhan waa baaba-een abuuradii soomaalida oo waxay ka mid yihiin hay-ado way baxshan meesha marka maxaa ka dhasha dadka beeraleyda ahaa macnaha wejiyo badan lagula dagaalamo adeegaas dadka beeraleyda ahaa ee magaaladan la keenay ee maxaa la yidhahdaa lacaga la siinaya waxay ahaayeen dad abuurkaas keeday abuur soomaaliyeed keedin jireen hadda abuurkii lama hayo kuwaalatina kuma gaarayo markay noqoto maxaa la yidhahdaa kii soomaaliyeed midkan soomaalida mar walba fiican dadka beeraleydaasa u fiican laana kaas wuxuu ahaa abuur aad ku qasbanta inaad ku tiirsanaato dibadda inaad aado mar walba aad wax kasoo iibsato laakiin tan lacagta wadanka oo wareegta eed horta hay-ada inta badan waxaa faangareeya dowlado caalami ah adduunkani dowlad rabta dowlad kale inay hormarto ma jirto weliba soomaaliya kuma sii jirto soomaaliya caqabada anagaan hadda isku hayno in ka badan caalamka nagu hayo in ka badan caalamka nagu hayo sababta waxaa waaye istaraatiijiyadahaan anaga meeshaan ku naalno resourciga anagaan haysano wadan cimiladaan haysto ama hadda ana waxaan aaminsanaan dhihi kara africa wadan uga fiican soomaaliya beeraha ma jiro laakiin maalinna lama ogola inaa hormarto marka hay-adahan cidda fangareysa waa dowlado kale oo caalami ah dowladahaas marka maalinna mar rabaan baado inaa hormarto dadka gacanta waa dadka ku dilaya adiga marka cadowgaagu maxaa la yidhahdaa maalinna inuu horumar adiga ku gaarsiiyo kama fikiraayo siyaabo kala duwanna waa loo dagaalamaa hadda anaga dhallinyaradaa nagala dagaalamay beeraleydaa nagala dagaalamay haddii aad dhan kale aadana ama nolosha anaad waxaan ka hadlayna waa beer mugta nolosha siyaabo kala duwan noola dagaal
سأبقى فخورا بإسلامي
guud ahaana intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh هداني السامي بدين عظيم هو السامي